جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim waa sabti sideed iyo labaatanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo weeraro kala duwan oo loogu beegsaday kufaarta kenya ayaa ka dhacay gobolka laamu ee xoogga ay ku haysata saliibiyadda kenya dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa dacwad ku soo oogtay dad ay ku jiraan soomaaliya kuwaasoo lagu eedeeyey inay lacaga dhunsadeen xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay inay wadaan qorshe ka dhanna guddoomiyaha baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya xilli khilaafka u dhexeeya murtadiinta uu cirka isku sii shareeray madaxweynaha dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa mar kale bahadilay kooxda murtad gurguurte isagoona qiray in dowlad aysan ka jirin soomaaliya maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada jilib ka hirgeliyey macad lagu baranayo culuumta sharciga iyo midda maadiga ardayda markaska umusalama ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee gado ay ka qeybisay deegaankaasi
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran weeraro kala duwan oo lagu beegsaday kufaarta kenya ayaa ka dhacay gobolka laamu ee xoogga ay ku haysata saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka mangai ee gobolka laamu ee ku hoos jira gumeysiga kufaarta kenya sidoo kale gobolka laamu waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen askarta kufaarta kenya oo ku sugnaa inta u dhexaysa deegaanada kazuuri iyo kiyunga ee gobolka laamu dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa dacwad ku soo oogtay dad ay ku jiraan soomaaliya kuwaasoo lagu eedeeyey in lacaga ay dhunsadeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintan inoo haya waaxda dacwad oogidda maraykanka ayaa sheegtay in dad gaaraya ilaa iyo siddeed ruux oo lix ka mid ay yihiin soomaali ay ku soo oogtay dacwad musuq maasuq ah sarkaal u hadlay dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa sheegay in dadkaasi ay xadeen malaayiin dollar oo ay dowladda maraykanka ugu tala gashay inay daryeel caafimaad oo ku helaan dadka dakhligoodu hooseeyo ee ku dhaqan gudaha waddankaasi maraykanka ayaa sheegay dadkii loogu talagalay lacagtaasi inaysan gaarin islamarkaana malaayiintaasi la lunsaday sida lagu sheegay dacwadan dadka lagu eedeeyey musuqaani ayaa hadda u xidhan kiiskan waxaana qayb ka ah lix ruux oo soomaali ah oo isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo si weyn looga dhex yaqaano soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka maraykanka ayaa sanadkii labada kun iyo labaatankii wuxuu barnaamijkan ku bixiyey lacag lagu qiyaasay laba dhibic shan milyan oo dollar halka labada kun kow iyo labaatankii uu bixiyey labaatan iyo kow milyan oo dollar iyadoo sidoo kale sanadkii labada kun labaiyo labaatankii uu bixiyey boqol iyo afar milyan lama oga halka ay ku dambayn doonto dacwadan iyadoo arrintanina ay si weyn u hadalhayaan warbaahinta maraykanka mahadsanid abuusheyba xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay inay wadaan qorshe ka dhanna guddoomiyaha baarlamanka kooxda riddada soomaaliya xilli khilaafka u dhexeeya murtadiinta uu cirka isku sii shareeray sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed murtad daahir amiin juusow oo ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in muddo bil ah uu golahaas u xiran yahay murtad xasan gurguurte wuxuu sheegay in xasan gurguurte iyo guddoonka golahaas uu aadan madoobe ugu horreeya ay xirteen golahaasa wuxuu sidoo kale tilmaamay inuu jiro cabsi laga qabo mooshinka xilkaqaadista ah ay ka wadaan murtad xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha murtadiinta xildhibaanka murtadka ah ayaa dhanka kale sheegay inay wadaan qorshe ka dhan ah murtad aadan madoobe kaasoo ay qaadi doonaan haddii uu furi waayo kulammada baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya baarlamaanka wuxuu xeran yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadda guddoonna inaan qabin waa nasiib darre runtii waxay ahayd labaatan iyo kowdii bishii agoost inuu furmo ayay ahayd maanta kalfadhigii iyo baarlamaanka furmi lahaa ee afarta bilood socon lahaa in bil uu horta sidaas ku xirmo de madaxweyne xasan sheikhaas uu xeran yahay iyo saxaabtiisa guddoonkii baarlamaankana de waxay iska noqdeen dad muxuu ahay madhalaysi ah oo iska muxuu ahay iska raaco muxuu ahay noloshooda gaarka ah iska raacdo dastuur maba jiraba madaxweynihii adhahayaad ma qiilaysaan inuu maanta muwaadiniintii soomaaliyeed waddanka ma soo geli kartiina fiise ku soo gala la yidhaahdo aad iyo aad wax nasiib xumo u ah xasan sheekh waddanka dastuurka waa allaale ha yidhaahdo afgembi ha ku qabsado boqol iyo labaatanka mooshinka oo la sheegayo waa run waa jiraa yaa diidi kara waa sax waa jiraa aniga jesa waa saxiix yaa diidi kara warreeda waa kuu sheegay xasan sheekh baarlamaanka ha xero dastuurka ha laalo ha yidhaahda waddankan aniga unbaa dikireeta ku magacaabayo wixindo abaabul waxaan wadnaa haddii baarlamaankaas maalinta labaatanka ee surmi waayo in dib daba aadamadooba baarlamaankaas aysan guddoomin laakiin aadamadooba daba baarlamaankaas ma guddoomin doono baarlamaanka furi waayo hadalka daahir amiin juuse oo ka tirsan golaha dawaaqiida riddada ayaa ku soo beegmaya xilli khilaaf ka dhex aroorsan kooxa riddada iyo xubnaha ka soo horjeeda oo cerka isku sii shareerayo mahadsanid marwan madaxweynaha dowladda salibiyadda ee maraykanka ayaa mar kale bahadilay kooxda murtad gurguurte isagoona qiray in dowladda aysan ka jirin soomaaliya bashiir muxiidiin abwayman ayaa warbixintan inoo haya xilli isbedelo lama filaan ah iyo kuwa aan horey loo arag uu ka imaanayo siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda salibiyadaha ee maraykanka hoosudhac xooganna uu ka imaanayo muhiimadda ay washington u leedahay qaaradda afrika ayaa wax badan la iska weydiinayaa xidhiirhka aan cagaha badan ku taagnayn ee maraykanku uu xilligan la leeyahay kooxda riddada oo labaatankii sane ee lasoo dhaafay hogaamiyayaasheeda ay ku ilaalinayeen kursiga villa soomaaliya hogaamiyaha dowladda silibiyad ah ee maraykanka donald trump ayaa saacadihii lasoo dhaafay hadal lama filaan ah ka sheegay warbaahinta kaas oo aanan farxad gelin hogaamiyaasha riddada xilli muddooyinkii dambe uu maraykanka hoos u dhigayey xidhiirhka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya nidaamka xasan gurgurte trump ayaa sheegay inaysan soomaaliya ka jirin wax dowlad dhexe isagoo gebi ahaanba dafiray sheegashada nidaamka riddada ee ah in iyagu ay matalaan dowladnimada soomaaliya isagoo intaa ku daray in xukuumadda muqdisho ka dhisan ay dalka u horseeday colaado iyo fakri wuxuu dhanka kale sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay tahay nidaamka ugu musuq maasuqa badan ee dunida ka jira waxuuna uu yidhi isagoo u jawaabayay ilhaan cumar oo ah haweenay asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya oo ka tirsan golaha koongareeska maraykanka dalka ilhaan cumar ee ka soo jeeda ee soomaaliya wuxuu la daalaadhacayaa dowlad dhexe oo daciif ah saboolnimo joogto ah gaajo argagixiso mar kale soo kacaysa burcadbadeed tobannaan sano oo dagaal sokeeya ah musuq maasuq iyo rabshado baahsan waxay ka soo jeedaa soomaaliya sidee bay yihiin hadda sidee dowladdoodu tahay madaxweyne ma leeyihiin golo wasiiro ma leeyihiin wax un ma leeyihiin boolis ma leeyihiin waan jeclahay dadka ka yimaada meel aan waxba lahayn ayuu yidhi hogaamiyaha cutushka ah ee xilligan hogaamiya dowladda maraykanka hadalka ka soo yaray donald trump wuxuu imaanayaa iyadoo bilooyinkii lasoo dhaafay hogaamiyaha kooxda riddada murtad gurguurtay oo lala ballaaran u galay sidii uula kulmi lahaa madaxweynaha maraykanka isaga oo weliba bixiyey lacago laaluushaha uu siiyey xildhibaanan ka tirsan xisbiga jamhuuriga bishan sebtembar ayaa lagu wadaa in murtad xasan sheekh maxamuud uu ka dego magaalada new york halkaasuu uga qaybgalayo shirka golaha gaalada qaramada midoobe bahdilaadda kaga timid trump ayaana ku soo aaday maalmo kadib inta uusan dalkaasi ka degin murtad guurguurte ayaa bilo ka hor warqad lasoo dusiyey waxa uu madaxweynaha maraykanka uu ugu hadiyadeeyey deked iyo saldhigyo ciidan oo ku yaala soomaaliya balse taasi ayaanan wax jawaaba ka bixin washington oo taa beddelkeeda markaan danaynayso inay wujuud ciidan ku yeelato waqooyiga si gaara deegaanada uu ka arrimiyo maamulka riddada ah ee somalilan la taliyayaasha iyo saaxiibada gaarka ah ee trump ayaa hogaamiyaashan ku cadaadinaya in somalilan u aqoonsado dal madax bannaan uuna la yeesho xiriir toos ah kadib markii washington ay ka quusatay koonfurta soomaaliya iyo maamulada dabadhilfyada ah ee ka dhistay maraykanka ayaana diidan inuu bixiyo dhaqaalaha ku baxaa ciidamada kufaarta afrikaanta isagoo dhanka kala dhimay dhaqaalihii iyo taakuladihii uu siin jiray maleeshiyaadka riddada ee danab mahadsanid bashiir maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada jiliib ka hirgeliyey macad lagu baranayo culuumta sharciga iyo midda maadiga sida warbixintan uu ku hayo cusmaan axmed dhuubow dhowaan magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa lagu qabtay xaflad lagu furayey machad cusub kaas oo magaciisu yahay machadka alnibras laguna baran doono culuumta shareecada culuumta caafimaadka barashada ingiliishka iyo maadooyin kale xafladda lagu furayey machadka alnibras waxaa ka soo qayb galay culimo iyo macalimiin ka socotay bahda waxbarashada sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay furitaanka machadka ayaa ka hadlay ahmiyadda barashada cilmiga aqoon baa laisu gumaysanayaa ee aqoon aan la nibaano aqoontaasina ay noqoto mid aan inaga fogeynin rabbigeena rabbigeena u xirisa maado walba oo la baranayo waxaa laga soo saari karaa ilaahay subxaana wa tacaala caqiidaa laga korogsan karaa marka waxaan u baahannahay wax kastoo aan baranayna horta in ilaahay ugu dhowaano ay ka muuqato ardaygu inuu yahay arday meesha u socda la garan karo oo lagu arko ardaygii jaamacadda dhiganayay ama muwaaddaa baranayay majaalista cilmiga diiniga lagu baranayo masaajidda lagu cibaadaysanayo khayrkii inuu ka muuqdo qofkaas ayaa maaragtay calaamad u ah inay maadadaani tahay waxa uu baranaya wax rabbi ku xiraaya inay tahay risaalada qiimaheeda tusinaya rabbi calamadiisa baraya rasuulka qiimaha u nooleeyahay baraya u hayo wain min shayin ilaa cindanaa khazaa'inuhu aqoon kasta iyo wax kastoo faa'iido leh rabbi baa haya rabbi baa inoo furaya aan rabbi weydiisano machadka alnibras oo ah machadka cusub wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa qabanqaabadiisa iyo furitaankiisuba lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana sidoo kale dadkii furitaanka machadka soo dhoweeyey ka mid ah sheekh cumar xayaakallah ikhwaani barnaamijkan maanta aanu joogno machadu nibras litakhasusat alcilmiya ay soo gudbiyeen walaalaha maktabu tarbiya wa tacliim waxaan leenahay aada iyo aada baan ugu faraxsannahay waa wax noo baahnaa dadkii xalaqaadka iyo meelaha kale ay ku habsaamay ee duruusta aasaasiga aan helin marxalad lagu diyaarin hayo si ay daraasaadul culya u qaataan aba jaamacadda u hareelaan fursad in la siiyo waa juhuud aada iyo aada u wanaagsan oo qurux badan oo tajadud leh oo miisaan wanaagsan leh muwaadka gaarka ee haddana meesha lagu qoray ee layidhi takhasusaadku waxay ka kooban yihiin afartaa maado aada bay noo soo jiiteen haddaba yay noqon karaan dadka ugu horeeya ee ka faa'iidaysan doona machadkani cusub ee alnibras waa kan abu moxamed oo qayb ka ahaa dadkii ka qayb galay furitaanka machadka alnibras waxaan ognahay dad fara badan oo gaar ahaan dadka waaweyn waxay ka cabanayaan inaysan tegi karin goobaha ilmaha wax lagu baro ama inaysan haysan jaanis tacliimta dheer oo ilaa dugsi hoose ilaa dugsi sare soo marta waxaa jira dad aqoon leh laakiin u baahan inay helaan shahaadaad cilmi ah jamiicu haadi alxaajiyaat dhammaan baahiyahaas way taagnaayeen nibraas waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu buuxiyo baahiyahaas uuna isku xiro xalaqaadka tacliimta qeybta caaliga iyo kuwa kale hadday noqoto macaahidda sharciga ah alluqa alingiliisiya caafimaadka iyo keyrkiisba kama marneen golaha dhaqanka ee wilaayada oo iyagana soo dhoweeyey machadkan cusub ee laga furay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe annagoo u taagan galabta furitaanka machadka anibras waa ku faraxsannahay haddaanu nahay odayaashii dhaqanka salaadiintii wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waanu soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala waxaa noo muuqdana waa horumar iyo wanaag iyo khayr insha allahu tacaala si khaasa waxaan ugu mahad celinaynaa insha allahu tacaala maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxaanu leenahay machadkiina noo furay waanu soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala ilaahay raxmaanka inooga dhigo mid barakaysan ooay ubadkeena wax ku bartaan wanaag iyo khayrna laga dheefo insha allah ardayda markaska umu salama ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool قول راج رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan waxay munaasabada ka dhacday deegaanka korkoor oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waxayna ku saabsaneyd bandhig cilmiyeed ay sameynayeen ardayda wax ka barata madarasada umusalama oo ka mid a madaarista ay wax ka bartaan gabdhaha ku nool deegaankaas mid ka mid a nuqabada deegaanka oo munaasabada ka hadlay ayaa mahadalle kadib u mahadceliyey macalimiinta wax ka dhiga madaarista deegaankaas gaar ahaan madarasada umusalama isagoona u duceeyey gabdhihii bandhigga sameeyey allaang mahadnagaana alla ba'adijey lanki aruntunha aasaasi hanin aasaasi yaan mahadnagaana gaaraan hata macalimiintii bilaantun suweeli majlis badanaha roogayaan majlis walla akhriya wal balanka gefana layloo geekayinkowe asharka allin siin furo taasan siinka do-aaye salaamu calaykum intii munaasabadu ay socotay waxay ardaydu sameeyeen bandhig cilmiyeed soo jiitay martidii kala duwaneed ee goobta ku sugnayd أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أن أبي هريرة الأكوير رضي الله عنه الكرال هذا قال ما يبري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهي إذا أتاكم حديث قائما قف ترضون إسنكرال نغتم خلقه دبعدس ودينه دينتس فزوجوهم قريري إلا تفعلوا وديون صوب تكن هذا سفنة فنة في الأرض أرض هذه هذا وفساد فساد عريض بدير رواه الترمذي وابن ماجه عن ابي هريره الاكري رضي الله عنه الكرال قال ما يبري ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله قال ما يبري تنكي المرأة بلا ما ولم نكاسده لأربعين أفر لمالها مالش ولأسابها نسبش ولجمالها قرهديه ولدينها دينتي فاظفرك دذال بذات الدين تندين تنصايبه تربت يداك gacmaha waa dhulkaadhiyan muttafaqun caleyh ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة التحسين التجويد اصطلاحا علم يعرف به إيداء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما ثمرة العلم التجويد
ثمرة علم التجويد صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله عز وجل ما فائدة علم التجويد؟
فائدته الفوز برضاء الله تعالى madarasada umu salama waxay ka mid tahay madaarista u gaarka ah gabdhaha ku nool deegaanka korkoor oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool قول راج رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري ugu dambeyntiina fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee gedo ay ka qeybisay deegaankaas waa kan cazaam carafaat
halkani waa goobta ay ka socota qiiminta sekada xoolaha nool taasoo maktabka diiwaanka sekada wilaayada islaamiga gedo boqolaal ruux oo fuqaro iyo masaakiin ku nool deegaanka tulobarwaaqo oo uu ku siinayo qofkasta soddon iyo shan neef oo ari ah intay socotay qiiminta sekada xoolaha nool oo maktabka sakawaadka wilaayada islaamiga gedo uu ku siinayo dadka masaakiinta iyo fuqarada ah ayaa halkaasi waxaa kula kulannay qaar ka mida dadkii la siiyey xoolaha iyagoona ka waramay xoolaha la siiyey iyo farxaddooda anigoo magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed axmed ibraahim waxaana ka tirsanahay gobolka gedo gaar ahaan tuuro barwaaqo waxaa la isiiyey ari soddon iyo shan neef waxaana isiisay mujaahidiin al-shabaab alla waa u ducay allaha barakeeyo arigan waxa weeye soddon iyo shan waxaana isiiyey mujaahidiinta al-shabaab waan u ducaynayaa ari la isiiyo soddon iyo shan neef ama xoolo la isiiyo mujaahidiin ka hor weligay lama kulmin ilaahay anoo barakeeyo ayagana allaha barakeeyo kuwii jira allaha ka dhigo annagana kuwii jira allaha naga dhigo magacayga cabdicali aadan waan iyo tuulo barwaaqa xarakada waxaan u mahad celiyeenaa ari soddon iyo shan unbayna siiyeen allaha barakeeye ayagana kor allaha u qaada kuwii dalka iyo dadkaba maamulo allaha ka dhiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa leeyahay rable xuseen xasan gobolka gadaan deganahay gaar ahaan tuulo barwaaqa soddon iyo shan neefay mujaahidiinta siiyaan khayr allaha siiya allahna barakeeya insha allah aan la duceyna insha allah bismillaah magacayga waxaa la yidhaahaa salaad nuur maxmed oo ku nool gobolka gada gaar ahaan tuulada tuulo barwaaqo maanta waxaa la siiyey ari soddon iyo shan neefa oo siisay wilaayada islaamka xarakada al-shabaab iga kumaasan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaygu maxamed xaamed xasan soddon iyo shan neef oo ari isiisay iidaa ku mahadsan ilaahay baana ku mahadsan
maktabka diiwaanka sekada walaayadda islaamiga gedo ayaa muddooyinka dambe wada qiimida sekada xoolaha nool iyadoona masaakiinta iyo fuqarada ku nool degmooyinka ee deegaanada walaayadda gedo la siinayo xoolo mahadsanid casa warkii subaxnimo wasaaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu